samayn jireen kawaariista qayb ka mid ah ayaa degmada beled xaawo ka dhacday oo dadka soomaaliyeed iyo cid kasta oo u dagataba ay layn jireen dad faamil ah oo runtii dhalashadoodu ay oromo tahay laakiin ka shaqaysan jiray degmada beled xaawo oo maaragtay ganacsiyo yaryar ama dadka u shaqayn jiray xaafado ay deganaayeen ayay maxaanku idhahdaa khawaariijtu maxaanku idhahdaa weerar ku sameeyeen maxaanku idhahdaa dadka umayna kala aabayeelin dadkii oo dhan xabad bay ku wada fureen halkaa markaa shan qof ayaa ku dhimatay waxaa ku dhaawacmay afar kale oo yaryar ah qaar yaryar oo shan jir kuwa shan jir ah iyo kuwa yaryar oo kalena way ku dhaawacmeen oo carruurtii dad faamil ah ay ahaayeen oo xoogsato oo iska shaqaysto dadkii meesha ku dhintayna waa la aasay kuwii kale oo dhaawac ahaana isbitaalka yaalaan dadka soomaaliyeed oo degmada joogay baa u gurmaday iyo ciidamadii amniga iyo maamulkii degmada arrintaa marka dhacdo runtii xanuun badan oo laga xumaado weeyo dad aan waxba galabsanin oo la laayey marka barnaamijka sidaasuu u dhacay qodob qodobkaas wey qodobka labaad waa la dabagalay ayagii waa la raacdeeyey afar nin bay ahaayeen marka magaalada markay ka baxeen oo muddo socdeen laba mooto xunxun oo kuwa meelaha ay ku warwareegaan baa u timid labadii mootaa qaaday waxay ku sugan yihiin hadda meel la yidhaahdo gadoon dhowe aya iyo eryadaas meel la yidhaahday geeyeen oo magaalada beled xaawo koonfurteeda ah afartan kilomitr u jirto tuule ah marka xaaladda dhacday qaabkaasay u dhacday falka waxaa fuliyeyna waa argagixisada barnaamijkaas sidaas weeye waayahay inkastoo aad sheegtay in tiradooda meeshii ay ku dhinteen laakiin warar baa sheegaya in dhimashada iyo dhaawacuba inta aad sheegtay ay ka badan yihiin oo ilaa lix qof iyo gabar soomaaliya ay ku dhinteen goobtaasi taa bal ka waran
way dhici kartaa dee dad dhaawac ahaa oo dhinta way dhici kartaa sababto waxa weeyo dadka markiina markii falka dhacayna dee dad bay dileen dad badan oo ay dhaawaceenna way jireen oo dhaawaca way ku dhiman karaan oo dad baa dhaawaca kusii dhiman karo marka laakiin intaan anagu la wadaagnay dee wakti horena way ahayd oo saakadii hore iyo xalay arrinta waxaa lai sheegay sagaal saac iyo rubi baa lai sheegay habeennimo waayahay marka marka xaaladda marka way waa dadka dad badan oo dhaawacaa jira marka dadka way dhici kartaa inay dadku qaar ka sii dhinteen waa tahay wasiir maxaa keenaya xilligan al-shabaab in ay beegsadaan dadka ka soo jeeda dhanka etoobiya ee ormada
waa waa kixin ay uga jeedaan laba laba qodob bay ka leeyihiin qodob waxa weeyo muxuu ahaayey waxay muujinayaan colaad inay ka dhex sameeyaan dadka soomaalida ahaa iyo dadka etoobiyaanka taas waa qodob waaye qodobka labaad ay samaynayaan waxa weeyo wixii lagu yaqaanay oo argagixisada ahaa oo muxuu ahaa dadka kan dadka la nool oo shaqaysan hayo inay khalkhal inta ku ridaan cararaan oo maxaan ku idhahdaayey baa barnaamijka labada ajenda inay ka leeyihiin baan baan u malaynaynaa sababta waxa weeyo waxay bilaabeen inay yidhaahdaan dalka etoobiya qaadanayso dalka etoobiya kusoo duulayso baba muxaadaro xunxun iyo wax intay meelaha ku qabtaan oo baadiyaha iyo tuulooyinkii meelahaas ay wareegahayaan inay arrimahaas dhahaan baan laakiin isku soo duub waxa weeyo qayb argagixisadooda ka mid ah iyo xasarad ay uga jeedaan dadka soomaaliyeed iyo dadka etoobiyaanka inay colaad dhaxa dhigaan oo maaragtay muxuu ahaa ujeedkooda kaas waaye laakiin waa wax ciidamada qalabka sida iyo amniga iyo dowladaba ay ka war